Kaamka Kumasaar ee ku yaala xaafadda Kuushin ayaa waxaa ku nool haween gaaray wakhtiga dhalmada balse haysan xarumo caafimaad oo ay ku dhalaan. Haweenkan ayaa wakhtiga dhalmada la kulma dhibaatooyin ay ka mid yihiin isku furan, dhiigbax iyo dhibaatooyin kale ka hor wakhtiga dhalmada. Qaar ka mid a haweenka uurka leh ee ku nool Kaamka Kumisaar ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay duruufaha haysto, iyagoo codsaday in loo dhiso xarun caafimaad.
hasaaro waxaan deganahay kaamka kumisaar waxaan ahay xaamilo xilligii dhalmada ku jirto ee ma haysano umuliso iyo isbitaal qalabaysan oo kaamka noogu dhex yaalo waa naga fog yahay magaalada ilaa iyo dhowr kilomitir uu noo jiraa fooshu markay ku qabatay in ilaahay kuu fududayno markiiba aad dhalaysid inay muddo qaadanays ilaahay baa ku cilmile marka waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka ka rabnaa ka codsanaynaa in ay iskuul baalkii ee isbitaal qalabaysan nooga furto kaamka dhexdiisa aniga kaliya ma ahan ilaa iyo toddoba haween oo hadda bishooda dhammaatay ah kaamka joogo ee kuwa hadda horey u dhalay oo ilaahay usoo fududeeya waa ay joogaan marka waxaan ka codsanaynaa lacag ma haysanaa aan bajaaj ku raacno ee xilli habeenahoo jiifaho leylahay ku qaban kartaa waxaan isbitaalka hadaad tagta qarashkiisa kama bixi kartid markaa ugu yar tahay toddobaatan siddeetan doolar dhiibaa lagu leeyahay oo hadda ka horba aan hore usoo aragnay dhiigbaxa iska imaan karo dhalmada ka hor ibidaa wax gaari karaan marka waxaan ka codsanaynaa in isbitaalla nooga furo kaamka dhexdiisa walaaladeena intaasaa ka wasaaradda caafimaadka intaasaa ka codsanayna oo degan kaamkumisaar waxaan ka mid ahay haweenka oo xaamilada ah ma haysano goob caafimaad oo haddii lagu qabto caawa aad aado ood kusoo umuli karto marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka inay xarun caafimaad naaga furaan kaamka dhexdiisa oo umuliso naloogu yeelo haddii caawa lagu qabto ma aadi kartid isbitaalkii wuu fog yahay wax bajaaj lagu raaco lama heli karo suuqi wuu iska xun yahay marka wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsan lahayn inaa naloogu furo xarun caafimaad oo haweenka ay ku foolan karaan laaga furaan ka codsan lahayn walaalaheen maaragtaaye waxa ka jiro kaamka aan degannahay xarun caafimaad kuma taallo haween xaamilaa way joogaan markii ay maaragtaaye fooshu qabato dhibaatooyin fara badan ayay la kulmaan marka waxaan ka codsanaynaa inay maaragtaaye noogu nooga furaan xarun caafimaad maadaama ay haweenka duruufo badan ay la kulmaan ay magaalada fog tahay qarashay maaragtahay ay ku tagaana aysan haysan haweenkan ayaa saameynta ugu badan la kulma wakhtiga dhalmada mana haystaan xarun ay ku dhalaan wakhtiga foosha